kubaniga d p c s ee qaabilsan nidaamka d p c s ee jibuuti port community systems ayaa lan ka tirsan maamulka mersooyinka jibuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka d p c s waxay xilli kasta xoogga saartaa sidii looga midho dhalin lahaa teknolojiyadda casriga iyadoo hadafkeedu yahay in la fudaydiyo la xasiliyo xidhiidhka iyo in kor loo qaado tayada iyo maaraynta wanaagsan ee qaabilsan adeegyada kala duwan ee mersooyinka jibuuti ay u fidiyaan macaamiisha soo marsata badeecadaha guddoomiyaha maamulka marsooyinka jabuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka abubakar cumar xadi ayaa nooga warramay ahmiyadda gaarka ee nidaamka d p c s iyo kaalinta uu kaga aadan yahay horumarinta imkaaniyaadka marsooyinka jamhuuriyadda jabuuti waxa weyn halka kusoo galaya waxaa weeye tartanka borarka waxaa lagu cabiraa sida maaha degdega ah oo qura oo looga dejiyo markabka amba lagu raro markabka waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdega ah oo geedka iridda boorka ay alaabka xooluhuga baxaan marka jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka amba ha noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota jabuuti amba ha noqoto ku socota wadanada jaarka marka sistamkani wuxuu fudeydiyey hawshaas oo ninkii xoola lahaa oo amba jabuuti fadhiya xafiiskiisa amba wadanada jaarka ayaa la soconaya proceskii online bay kula socdaan marka markii hore waxay qaadanaysay ilaa sideed iyo afartan saacadood markay ugu fiican tahay imika waa saacad waxaa oranaya haddii kale de war maxaa haysta alaabteedii maxaa iga maqan warqadee baa iga dooneysaan wixii o dhan way dhamaatay marka waa nidaam aada u daahfuran weeye marka waxaa isticmaalay iminka adduunka laba boqol iyo conton boor iyo airports nidaamkan aan soo iibsanay anaku iminka aan dhignay oo ay maraan shan boqol oo malyuun oo container iyo toban bilyan oo tan oo xoolo ah nidaamka d p c s oo adeegsanaya aaladda internetka iyo ka faa'idaysiga teknolojiyadda casriga ayaa dejiyey madal farsamo oo si wanaagsan ay ugu wada xidhiidhaan maanta dhammaan qaybaha kala duwane adeegyada marsooyinka jabuuti agaga ka madax bannaan cashuuraadka macaamiisha iyo guud ahaan shirkadaha qaabilsan maraakiibta iyo gaadiidka caalamiga ee badaha agaasimaha guud ee kubaniga maamula platformiga d p c s amba nidaamka d p c s ee xidhiidhka aaladda internet ay ku wada shaqeeyaan dhammaan adeegyada marsooyinka iyo qaybaha wax soo marsada warsame maxamed buux ayaa noo faahfaahiyey qaabka uu howlgalo nidaamka d p c s nidaamkani digitaalka ee loo yaqaano jabuuti port community system waa nidaam adduunka laga garanayo horumar gaarsiiyey boorro badanoo adduunku ka jira nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay jabuuti port free zone authority ay hawlgelisay marka nidaamkani iminka saddex sanadood baan kasoo shaqaynaynay waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel quraata boorkii agence maritimekii transiteradii société de zone franchetii qoladii loo yaqaanay iyo dhowaan waxaan kusoo darnay qeybtii u horeysay ee customska ee cashuurtii markaasi qeybtaasi waa qeybtii ay agence maritimeka ay ku isticmaalayeen iminka jones maritimekii meel quraatuu ka wada diraa documentka looga wada baahan yahay hadday tahay manifestigii hadday tahay amendmentkii oo manifestkii oo la bedelayay hadday tahay delivery orderkii ama bond delivery sonka loo yaqaano iyo wixii document uga baahnaa boorkoo kale markaasi systemkan ka hor afar ilaamaa shan agence oo different ayuu documentayaasha loo kala diray maanta alxamdulilah waxaan loo diraa d p c s d p c s baad ay kasii wada qaataan sidoo kale waxaa si wanaagsan uga faa'iidaystay nidaamka d p c s qaybaha qaabilsan aagaga ka madax bannaan cashuuraadka isagoo nidaamkaasi u fudeydiyey xidhiidhka iyo adeegyada ay u fidiyaan macaamiisha xarunta free zonka east africa holdings ayaa si wanaagsan u soo dhoweysay adeegsiga nidaamka d p c s iyadoo ku tilmaamtay nidaam horseed u noqday fudaydinta shaqooyinka iyo xidhiidhka joogtada ee ay la wadaagaan macaamiisha agaasimaha guud ee free zonka east africa holdings cali xamadu cali ayaa si cad u tibaaxay waxtarka iyo faa'iidada nidaamka d p c s uu ku soo kordhiyey shaqooyinkooda djibuuti borty community system aniga east africa holding ahaaneyd freezonkan east africa holding wixii soo gala iyo wixii baxaba ayay ii kala nidaamisaa terme do haddii la yidhaahdo contener ahaaneyd haddii la yidhaahdo balk la yidhaahdo yacni dee wax contener ku jirin haddii la yidhaahdona gawaadhi ahaaneyd haddii la yidhaahdona mashiin amba ongen luuq ahayd intaasi bay ii kala nidaamisaa markaasi waxaan kala gartaa haddaan statistiga bishii haddii aan isku wala keeno waxay ii sheegaysaa anigoo waraaqadu rogrogin sisteemka ayaanu ka dhexgalayaa markaasi waxaanu ka helayaa bil kaste intii frizonka soo gashay iyo intii ka baxday ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti